barnaamijkeenna faaqidaadana waxaan toddobaadkan ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed iyo amni ee ka taagan soomaaliya gaar ahaan qorshaha hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka iyo sida ay soomaaliya doorasha uga dhici karto dhaqaale la'aanta haysata dowladda ah ee sababtay inaan la bixin mushaharkii shaqaalaha guuldarrada amisom ka soo gaadhay dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay degmada alleego ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba waxaa laga filan karo doorashada madaxtinimada maamulka galmudug oo berritoo la filaya inay ka dhacdo magaalada cadaado haddaba barnaamijkan waxaa ka qaybgelaya oo arrimahaasi falanqaynaya cabdirashiid xidig wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya oo muqdisho jooga cabdiraxmaan xoos jibriil oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ku sugan magaalada nairobi cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo isaguna ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada iyo brofeor xuseen warsame oo macallinka jaamacadda kalgari ee dalka kanada ugu horeyn waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee idaacadda v o adhownahay walaal mahadsanid waa maasanta cabdicaziiz sifiican waagaag ugu horeyn waxaan doonayaa inaan bal ku bilaabo wasiirka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya mudane cabdirashiid xidig oo ku sugan muqdisho cabdirashiid waxaa maalin dhaweyd baarlamaanka hor yimid madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay bal qaabka hiigsiga labada kun iyo halkay wax idinla marayaan madaxweyne wuxuu soo hadal qaaday doorashada dhici doonta iyo sida bal qorshuhu yahay bal waxaan doonaya marka ugu horeysa inaad noo sheegto hiigsiga iyo hadalkii madaxweynuhu uu ka yidhi arrinta doorashada cabdicaziiz aad baan kuu salaamayaa adiga iyo soomaalida dhammaan inta dhegaysanaysa iyo odayaasha qadka ku jira guud ahaan aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadan kariim calaykum salaam intaa kadib intaa kadib hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban uu kala qaybsan yahay wuxuu u kala qaybsan yahay khaanado kala duwan buu ka kooban yahay dhinaca dhismaha dowlad goboleedyada xisbiyada siyaasadeeda la dhisi doono guddiyada qaranka ee doorashada iyo xuduudaha iyo dastuurka iyaguna la dhisi doono qaarna la dhisay iyo arrinta xasilinta maxaan ku irahda xagga nabadgelyada marka dhinaca dowladda wasaaradda arrimaha gudaha oo inta badan barnaamijkan station twenty sixteenka la yidhaahdo ama higsiga laba kun iyo lix iyo toban oo iyadu mas-uulka ah annaga qorshaha iyagu wuxuu ku salaysan yahay inaan buuxino khaanadihii annaga xagga iyaga looga baahnaa sida dhismaha dowlad goboleedyada oo aan jecelnahay inaan dhamaystiro sanadkan laba kun iyo shan iyo toban intaanu dhammaanin barnaamijkii dhismaha xisbiyada siyaasadeed baarlamaanka hor yaala oo iyaga ansixin laga sugayaa guddiyadii qaranka guddigii doorashada iyo guddiga xuduudaha oo annagana laga rabay baarlamaanka hor yaala sharcigii muwaadinnimada ama citizenship lowga ayaa nagu haray oo isagana aanu jecelnahay inaan hatashi aan gelino oo codosna aan baarlamaanka hor dhigno dhinaca state formationka ama dhismaha dowlad goboleedyadana waxaa nagu haray haddii arrintan centraalku iminka ay dhammaato oo gabagabo mareysa hiiraan iyo shabeellada dhexe oo iyagana aanu rajaynayno haddii alla yidhaahdo si deg dega inay u bilaabato dhinaca kale amniga iyo hay-adaha qaabilsan iyo amisom hawsha amniga ayaga ayaa laga rabaa laakiin annaga wasaaradda arrimo guud ahaan dhinaca iyaga waxaan isleenahay laba kun iyo lix iyo toban shaqadii cid walba loo idmaday hadday kasoo baxdo laba kun iyo lix iyo toban doorasho in la aadaanu anagu diyaarunahay laakiin sida madaxweynuhu sheegay haddii lacalla ay dhici weydo oo shaqadaa la qaybsaday cid qaybteeda kasoo bixi weydo anagoo aaminsan cidda qaybteeda kasoo bixi waayeysa inay tahay dhinaca beesha caalamka oo iyagu markii horena higsiga laba kun iyo lix iyo toban iyagu sadgareeyey oo sidaa u dhigay haddana ay muuqato inaanay kasoo baxaynin iyagu dhinacoodii sababtoo hadda anaga wasaaradda arrimo gudaha gudaha iyo federaalka ahaan oo shaqadaa ugu badan ee ugu ballaaran higsiga laba kun iyo lix iyo toban gacanta ku haya beesha caalamka ilaa hadda wax gacan ay ka geysatay waa aad bay u yar maba jirtaan oran karaa waa hagaag intaynaan hadda marka beesha caalamka intaynaan gelin wasiir waxaa tiri haddii dhinacyada ay arrintan tahay inay dhammaystiraan uu midkood hawshiisa kasoo bixi waayo maxaa markaa maxaa markaa idin qorshaysan marka arrinta uu madaxweynuhu signal gareeyey ama uu tooska ku ifiyo waxa weeye lacalla haddii waxaasi ay socon waayaan arrintii odayaasha laba kun iyo iyo labiyo tobankii odayaashu ay soo xuleen xildhibaanada wax ka duwan in la helo oo kor loo qaado taas weli waa waa waa aragtiyo kala duwan laakiin weli lama lama sabdiraynin ama lama jaangoynin nooca doorashada iyo sida wax loo dooran doono iyo sida isbedelku uu dhici doono laba kun iyo lix iyo toban marka marka marka taasna weli lama gaadhin cid geliga design garayn karta ama decision ka qaadan kartaana ma jirto laakiin doorka dawladdu waxa weeye in la gaadho barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore oo doorasha ay dhacdo sida doorashada u dhacayso marka doorashadu adduunka qaabo badan bay u dhacdaa qaab ka mid a inay noqoto taan weeye qorshow laakiin anagu dhinacayaga wasaaradda arrimo guud ahaan waxaan isleenahay waa laba kun iyo lix iyo toban dhinaca amniga marka laga reebo inta kale oo dhan waa diyaargaroobaysaa waa tahay marka wasiir waxaad leedahay eh, doorashadii eh, xilligii een, wakhtiga hiigsiga la qabtay sanadun baa ka dhiman saddex sanana waa ay dawladdu soo qaadatay een, sanadkaasna wakhtigan xaadirka wix dhici doona ilaa imika lama oga oo waxba ma kala cadda anagu afar bilood baan xafiiska joognaa hadda eh, waxaan ku idhaahdaa eh, mas-uuliyadda xukuumadda aan ka mid ahay ay haysaa Eh, muddadaasna waxa weeye eh, hawl aada u fara badan oo runtii saddexdaas sanaba aan qarsoomin ayaa qarsoontay waa tahay waxaanan is leeyahay haddii haddii qeybaha beesha caalamku iyagu dhinacooda jira ay soo buuxiyaan maxaanku idhaahdaa eh, shan iyo tobanka bilood ee ee soo socota wax badan baa la qaban karaa Waage.
ninety nine percent waa loo dhawaan karaa halka la doonayo waa hagaag waay waxaan soo gelinayaa xildhibaan xoosh een, eh, xoosh haye eh, dawladdii sanad baa u dhiman waxay leeyihin waxba ma hayno ilaa imikana wax ma kala cadda adiguna xildhibaanada baarlamaankaad ka mid tahay weliba dawladda sida aadka critic ugu ah ee ee dhaleeceeya haye maxaa kuu muuqda waxaa ii muuqda horta waxa waaye eh, in eh, waajibaadkii dawladda ay lahayd inay rabto inay ay ka leexato maxaa yeelay eh, dawlad eh, madaxweyne xasan sheekh eh, saddex sano ka hor ayaan soo dooranay Ah, actually waa soo magacaabnay ma soo dooran wadankana ma soo dooranin laba boqol iyo todobaatan iyo shan xildhibaan ayaa percentage ka mid ah soo magacaabeen waxaana loo hayay eh, himad weyna loo hayay oo soomaaliya o dhan usacbatumaysay saddex sanaa lasoo dhaafay maantana waxaan ku sikownay wixii laga rabay inaan dawladda aysan gaarsiin karin oo ah waxaa lagu soo talagalay in two thousand sixteen la gaaro election ah one person one vote yani in cod la galo oo oo mataqaanaa election la galo saddex sanaa lasoo dhaafay haddana waa noo muuqataa lama geli karo qofka keliya honest ka noqda oo mukhlis ka noqda arrintan nicholas kay waa madaxweynaha ilaa hadda wuxuu ku adkeysanaya uu leeyahay election waa la geli karaa nicholas kay june sagaalkeedii ayuu eh, eh, eh, new york shir ku qabtay Eh, wuuna ka hadlay eh, asaga iyo ninka xogeyaha guud u ah eh, eh, african unionka u ah soomaaliya Eh, labadaba meeshay ka hadlayeen wuxuu yidhi waxaan u jeednaa wax la yidhaahdo si- shaksi loo geli karo election ma jiro na wuxuu kaluna sheegay waxyaalahan kale o dhan oo hiigsiga la rabay in la gaaro two thousand sixteen inaan la gaari karin in federation processkii oo la gaari lahaa in in in in in mataqaanaa federal eh, unity la sameeyo inaan la gaari karin laakiin in lagu hakado ilaa two thousand sixteen in la sameeyo dawlada kumeelgaara gobollo go- eh, na- eh, na- eh, na- administration kumeelgaara oo gobollada laga sameeyo waa tahay yani qofka qofka runta ka sheegaayaba asaga waayo waa hagaag madaxweynaha runlaba ka sheegaya wa- wax yalaan ku daro igaraalaho saaxiibka xidig runtiisu waa afar bilood asagii oda waa hayaan mana mana mana mana mana lagu qabsan karo laakiin ceebta taalla waxay tahay waxa waa urugyadii la rabay inay ka shaqeeyaan in la gaaro hiigsiga labada kun iyo lix iyo toban oo ahaayeen guddigii eh, guddiyadii madaxa banaanaa oo oo dastuuriga ah ay ka mid tahay guddiga mataqaanaa doorashooyinka ilaa intaana lama soo sameynin maalin dhaweed baa waxaa soo magacaabay kulligoodna si lagu soo magacaabo waa si qarsoodi ah oo aanan ahayn aan daah furnayn oona oona sharcigana waafaqsanayn waay marka yani meeshaan dhibaatada taala waxay tahay waxa waaye taas waxaa sii dheer eh, adaayta aad- aad- adiga araartaada ku bilowday war wadankan securitygiisa xaguu maraya security wuxuu maraya meesha ugu xumayd kumeelgaarka markaan wadankan ka saaraynay meesha uu taaganaa yani meel ka xun u taagan yahay. wuxuu taagan wax kale ma aha musuq maasuq baaxsan ayaa wadanka ka jira musuq maasuqana madaxweynaha xabiiskiisa ka socda yani property la xado dhul la gato eh, sh- eh, shirkado shidaal ah oo lala galo mataqaanaa eh, en- en- en heshiisyo lala galo aan baarlamaanka lasoo marsiinin waxaasoo dhan wax loo yaallo waa marka aniga iyo baarlamaanka dadkana ku jiro waxaan taagannaha waxa waaye sida keliya hiigsigan looga bixi karo waxa waaye madaxweynaha inaan impeachment ku samayna oo banaanka keennaa dhaleecoynkana ugu haynaa waa tahay waa hagaag waxaan doonaya wasiirku inuu kuu jawaabo laakiin intaan wasiir kuu jawaabin haddaan ku weydiiyo xoosh haddii adigu aad aaminsan tahay oo adigoo xiganaya ergey gaarka ee qaramada midoobey ood leedahay isagaa run ka sheegaya inaan meesha doorasha ka dhacayn haddii meeshii marka aad leedahay waxaa jirta guuldaro dadku keliya madaxweynaha ma eegayaan dowladda waxay sidoo kale farta ku fiiqayaan baarlamaankii oo idinkuna systemkiim aad qeyb ka tihiin soo marka eedda ma qaadanaysaan inaan saddexdaa sano waxbana soo lasoo diyaarin iminka sanadkaa dhimanna aanay waxba suuragal hayn cabdicasiis sax baa ku tahay eedda waxbaan ka leenahay baarlamaan haddaan nahay waa ku feelgaroonay runtiina gudoon guddoonkeena dad kamida ayaana mas-uul ka ah ma raba inaan magacyo sheego hadda yani xildhibaan aan ahay oo xasaanad baa jirto ma raba inaan ka sheega laakiin guddoonkan dad kamid a waxay noqdeen dad ku milmay fulintii ku milmay yani tan kalo meesha taagan waxay taha hawaaye madaxweynihii saddexdii sano soo dhaafay wuxuu jaabka gashtay yani awooddii fulinta dhan jaabka gashtay articalka sagaashan iyo toddoba wuxuu leeyahay fulinta waxaa iskale golaha wasiirada saddex sano ayuu frustrate garaynaya mataqaana dawladda wax ka socdo waxa aan hadda wax la qaban lahanaan taas waaye guddoonkiina dhinaciisa istaaga marka baarlamaanka waxbaan ku leenaha runtii waxa waaye waa waa wa wa waa arrin sax a waaye laakiin midda aan ujeedno waxa waaye waddankan yacni afar sano mandate a qof la siiyey oo ugu horeeyo intii aan garanayo hadda oo weliba qof macquulaan islaheen uu meel kasoo bixi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ahaa asagana waa faylgorobaynadu kusoo baxa waxa waxa loo yaalo haytaa marka waxa waa baarlamaan ahaan waxa loo yaalo waxa waa annaga hadda marka inaan waxeena gacanta inta ku qaadano saan wax usahilan aan aragna maxaa yeelay sanadkaan suu sheegay saaxiibkay xidig wax dhamaan kara ma jiraan sanadkan waa hagaag waa tahay gacantiinaad wax ku qaadanaysaan laakiin goor dambe oo xer iyo fandhaal kala dhaceen baad doonaysaan inaad gacantiina wax ku qaadataan waa waa ku saxsantaha waa tahay oo wasiirkaan siinay intaana martida kala soo gelin wasiir haye xidig haye cabdicasiis waa mahadsan tahay xoosh waa ku salaamayaa in badan waxaan horta aada uga xumahay xoosh inuu yidhaahdo nicolas cave run ka sheegay arrimaha soomaaliya ama isagaa wax saxa ka hadlay wajis ay tahay mushkilada soomaali haysata inay u hanqaltaagayaan qofkii sheega ah hadal uu sheegay oo isagu shaqo ahaan iyo businesskiisa gaarka ah iyo maaragtay personal interestkiisa ay tahayba in wuxuu ay sidan iska sii ahaadaan marka waxaan filayaa halkaas inaan waxba ka jirin haddii labada cidi runta u dhowdahay ama ay dariiqa saxdaa hayso inuu mas-uuliyiintiisa soomaaliyeed uu dhinacooda abaaraa loo baahan yahay laakiin taas intaasaan ku kaga hadhi lahaa dhinaca eedeynta madaxweynaha de dabcan xoosh inuu madaxweynaha eedeeyo wax cusub ma aha waa isa personal ama ama historical wax iska jiri jiray weeye marka inuu inuu inuu inuu inuu maxaan ku idhahda hundred percent iyo hundred percent wax udhexeeya meel dhexe xoosh ma istaago marka hadda xagga eedeyntu jira taa laakiin anigu maxaan ku idhahda waxaan isleeyahay hadda impeachment iyo wax noocaasi macno ma samaynayaan xilligii kala guurka lagu jiraa waxa socday inay shaqeeyaan oo horey loo socdaa lagama maarmaana eedeynta la sheegayaana waxaa wanaagsan in baarlamaanka lagu dhex soco haddii wax khaldan yihiin intaa marka laga tago saaxiibkayga guddiyada uu ka hadlay qaranka guddiyada runtii xoosh guddiyada saddexdii sane lasoo dhaafay lama samayna laakiin anagu afar bilood baan joognaa xafiiska afartii biloodna labadii guddi ee nalaga rabay miiskan soo saarnay political partikii miiskay saaran yihiin sharciga citizenshipkana miisku saaran yahay hadalkiisiya guddiyada guddiyada see lagu soo xulay guddiyada waxaa lagu soo xulay sida dastuurka kumeel gaarka uu qabo iyo sharcigii baarlamaanku ansixiyey oo ahaa in guddi toddoba xubnaada dadka soomaaliyeed laga soo qabto gudi guddi toddoba xubnoodaa laga soo xulay ayagaa soo soo applicationkii qabtay saddex boqol iyo konton iyo iyo iyo iyo lix qof miyaa ma aqaano saddex saddex boqol konton iyo saddex qof baa soo codsatay guddi soomaaliyeed oo toddoba qof ka kooban baa loo hiilay toddobiya labaatan bay kasoo saareen toddobiya labaatankii baa golaha wasiirada la geeyey sagaal bay kasoo saareen sagaalkii baarlamaankay hor yaalaan xoosh waa baarlamentarian waa xubin codkiisiyaa loo baahan yahay koobka baarlamaanka dhammaan waaye maalin walba isaguna nairobi buu kasoo hadlayaa shaqadiisiina halkan ay ku dayacan tahay markaas isboosabeytaagiisii iyo mas-uuliyadiisii inuu gudan waayo oo uu nairobi kasoo hadlaayo halkanna fooramka uu dhamaan lahayo baarlamaanka horyaaleen ayaa horta meesha taala marka waxaa loo baahan yahay inuu isxisaabiyo asaga dib isu xisaabiyo waa tahay xoosh haye waxaan waxaan aad- waxaan aada uga xumahay saaxiibka horta inuu taas soo qaato oo shaqa inta ku dayacan asagaba parliamentarian waa laakiin waxa meesha yaalla waxa waaye guddiyadan lasoo sameeyey kulli waxaa lagu soo sameeyey si aanan waafaqsanayn sharciga si qarsoodi ah si oo xulufaysiya lagu soo sameeyey baarlamaankaasna ma gudbi doonaan runta haddaan idiin sheegana waxa waaye waxaan rabaa waxaan rabaa xoos inaa weydiiyo Nairobi Nicholas Cage ayaa wasiir horta wasiir sheegay.
ha dhammaysta Eh, xoosh saaxiibka- wasiir xooska ha aan warka kale helno waa waa tahay en en waay waay waan ka soconay hadda waan idinku soo noqonay martida kale barnaamijkan doonay inaan soo geliyo en en cabdirashiid khaliif oo jooga en uh, toronto cabdirashiid haye en uh, wasiirkii dowladdu wuxuu leeyahay en sanad baa noo dhiman uh, doorasho inay inay dhacayso iyo qaabkii u dhacaysay ilaa hadda ma kala cadda en uh, waad arkaysaa baarlamaankiina en iyaguna mowqifkoodii haye cabdicasiis eh, doorasho in la qabto eh, oo welibana soomaaliya laga qabto eh, waxyaabo badan bay u baahan tahay oo qaarkoodna ay yihiin maxaa la yidhahdaa khibrad iyo resources macnaha iyo wixii horta in in la waqtiga iska qaata hadda dalalka laga sameeyey qaarkood eh, waxaa la sheegaa in muddo ugu macquulsan sanad iyo sideed bilood loo baahan yahay Eh, marka runtii eh, way muuqatay laba sano ka hor way muuqatay inaan doorasho eh, ay adag tahay hal qof iyo hal cod eh, in dadku ay soomaaliya intay galaan ay doorasho ka dhacdo laakiin nasiib daro u n-ta oo hadda nicholas kii laga soo xusay iyo dowladdaba aada bay ugu heesahayeen in doorasho hal qof iyo hal cod iyo doorasho xalaalaha iyo doorasho inay dhici doonto aada bay ugu celin- celin jireen Eh, waktigaasna ayaguna way ogaayeen inaysa arrintaas suuragal ahayn dadka soomaalida badankoodana waa ogaayeen runtiina eh, maba fiicna hadda sida hadda labadii eh, wasiirka hadda jooga shaqada iyo wasiirka ka horreeya xoosh sida hadda warka ay isugu taagtaagayaan shacabka soomaaliyeed oo abaaraha iyo dagaalada iyo eh, xaaladahaas xun labaatan iyo shan sano ku jiray hadda fara isku fiiqaan eh, hadda shacabka waxaas maba daneynhayaan Eh, wasiirka eh, xiddig wuxuu sheegay wixii baaqda waxay ka baaqdeen buu yidhi bulshada caalamka Eh, xoosh nicholas kay wuxuu aniga waxaan qabaa eh, dadkaasna soomaaliya macnaha inay iska xoogaa wax ku tuurtuuraan oo waxaan eh, saas usii tayo badnayn tabaan maahane Eh, soomaaliya inay ama doorasho ka dhacdo ama nabad hesho waa tahay ama xaaladan laga baxo horta soomaalidii ay hawl u taallo weeye ilaa haddana eh, waxaa muuqda eh, siyaasad iyo siyaasiyiin ama farafootamhaya ama waxaan run ahayn sheegaya ama macnaha dee iska buunbuunis iyo iska de maogta waxaan aan gadmi karin gadaya soomaaliya waxay baahantay in xaqiiqada loo soo dego Eh, amnigaas nimankaas hadda amisona oo ayaga soo- iska masaakiinta iska tabaryar baa amniga gacanta ku haya marka xaqiiqadu waxay tahay cabdirashiid aad hadalka ku watee inaan doorashana dhici karayn saansaantiina aanay muuqan ee ay tahay madaxdii dalku inay dadkii runta u sheegaan soo sidaas maaha madaxa dalka kelimaan iyo iyo xildhibaanada hadda xoosh fucaadku hadda rajo badan ka muujinayo xukuumadan uu dhaliilhaya ma ay dhamaan iyaga xukuumadan dhalay wax kastoo xasan sheekh iyo dowladiisu uu xoos ku khaldahayo oo ku haysto a- ay xildhibaanadaas u saxiixay markii ra-iisul wasaare cayilin hayeenna asaga u saxiixayay iyo xildhibaanada saaxiibadiisa marka xildhibaanada iyo dowladuna isma dhaamaan waa shilin labadiisa dhinac Eh, doorashana eh, odayaashaas dhaqanka eh, iyo gobolada ragga jooga iyo in wax kale la- laiska dedejiyo waxyaabo badan baa sida uu sheegay optionis badan baa dhici kara waa tahay laakiin waa in dalka soomaaliya horta marka hore la iska wadaayo khiyaaliga iyo beenta iyo mardadabaanka intii la iska daayo in la dhaho maxaa noo tahay waxaa dhici karta in shan sano kadib ama toban sano kadib doorasho aan awoodno waa tahay markaas si aadiya doorashada loo aada laakiin beentan iyo macnaha dee waxaa iska socda macnaha eh, anagu waa yeel waxaa yidhi waa anagu aan isyeelyeelhayn waa tahay ka horta isyeelyeelka in la iska daayo waad mahadsantahay cabdirashiid waan kugu soo noqonaya waxaan soo gelinaya professor xuseen warsame oo isna en, canada dhinac uga sugan Eh, professor en, cabdirashiid wuxuu soo jeedinayaa in baarlamaankii iyo madaxdiiba ay dadkii runta u sheegaan oo wixii waaqiciya
walaal ah, cabdicasiis ow, horta marka hore si guud aan arrintan u eegno En, ah, arrin buu ka dhawaajiyey xidig oo run ah oo ah inay deeqbixiyayaashu gabeen soomaaliya waana runtii weeyaan walaal sideedaba markaan meel guud ka eegayno wadankaan ka hadlayna oo wadan so dagaal sokeeya ka dhacay weeyaan sidaa darteed saddex qaybood bay ahay sidaan awalba ku yar ban horena sheegay in waxay ka qabtaan mid waxa weeyaan dee dawlad soomaaliyeed oo nadiifa in la dhiso taasna in badan dawladii soomaaliyeed kuma guulaysan ama baarlamaan ha ahaadaan ama kuwa ahaadaan aada uguma guulaysanin oo weli waa daciif inkastoo hadda dawladda cumar cabdirashiid weli adeganaanshiya keentay ta labaad waxay ahayd walaal golaha ammaanka ee dee ninkaraska iyo ka socdo hawsheedii laftiooga si fiican ugama ay soo bixin oo amisom bay iyo u wakiisheen hawshoodii amisomna dee taalkeeda waa arkaya oo wadamo iyagiiba burburayo burundi oo kale kamid tahay oo isku haysaxda doorasho ciidamadoodu waxba ka tarimayo soomaaliya waa kuwaas la laynayo ta saddexaad waxay ahayd deeqbixiyaasha waaweyn oo kondaagta beelka wixii loohan jiray ee kala seexday in lagaga dhabeeyay ahayd taas ayaana ma garanaysa ugu muhiimsanayd modelka yaree socday hadda ay haystaan waxa weeyaan khasaariye adduun dadkana boqol kiiba konton dib ugu noqon keenana waxa weeyaan walaal inay yidhahdaan marka hore ciidan yaroo degdeg aan geyno waxooga in yaroo lacagoo inta badan meetingis iyo shirar iyo lagu sameeyo aan samayno ama waxoogaa talaala lagu sameeyo aan degdeg u samayno ma garanaysaa doorashooyin dabeetana aan kasoo baxno taasina waa rasabe for disaster iyadaa laftigeeda keenaysa khasaaraha waxaa la ogaa cilmibaadhistu waxay sheegaysaa wadamada xabadda ugu dambaysa toban sano ayay qaadataa inay dhacdo wadamada sidaas oo kale ah marka waxay ahayd daqbixiyaashu inay horta maadaama cashuur anaan qaadi karaynin ayagu lacagta ugu badan keenaan iminka laba boqol iyo shan iyo tobankii milyan ee barshadka ahaa intii dawladdu way soo gashaa ay ugu talagashay intii daqbixiyaasha ayaa weli maqan waa laogyahay marka waxaan qabaa labaduba dhibaatadoodii way leeyihiin laakiin hadda ta ugu badan waxa iska leh deeqbixiyaasha iyo jimciyadda qurama ka dhexayso waxayse tahay haddana nin walba waa ku reerkii innaga ayay taagan tahay inay dawlad dib isugu noqoto oo ay bushgarayso dadkaas cereebtooda banaanka usoo saarto dabeetana lase ta saddexaad aan ku yar gabagabaynayaa arrintan siyaasadda in loogu dambeysiyay ahayd modeliska iminka fiican ee lagaga baxaa waxay sheegayaan in marka hore nabadda xoogga la saaro dib u dhiska wadanka xoogga la saaro siyaasadana loogu dambeysiiyo siyaasadii baan galay dabadeetna waa taa yowyowtanka dee ka dhexdhacayaan kismaayo iyo baarlamaanka iyo cabdiweli iyo magaranaysaa baalkiya ka dhexdhacay arkaya taasaa keenta modelka lagu socdaa khaldan ha la saaro nabadgelyada xooga dhiskana ha lagu yar daro dabadeetana magaranaysaa doorashooyin xora yaan lagaba fikirin ba hadda waayo qof baa laga rayni qofna wuu rayni kii laga rayana duurkuu geli waa tahay aad baad umahadsantay professor warsame waxaan doonayaa su-aashan kale inaan u gudbo bal aan arrimaha doorashada xaggaa uga yimaado magaalada muqdisho iyo dowladda soomaaliya waxaa la sheegaya in dhaqaale xume ay haysato taasina ay saamaysay dhammaan shaqaalihii dowladda u shaqeynaya hadday noqon lahayd ciidan waxaaba la leeyahay in qaar ka tirsan ciidamadii dowladda ay mushahar la-aan dartood aysan hawshii ciidamada qaranka aysan qaban marka bal waxaan doonaya ugu horreyn inaan soo geliyo xildhibaan xoosho nairobi jooga maxay tahay dhibaatadan mushahar la-aanta dawladda haysta xageena ka imaanaysa dhibaatada dhibaatada meesha taalla waxa waaye tii hadda waaye oo profesorku u dhahaayo siyaasadda inaan dambaysiina ahayd ma ahayd siyaasadda inaan horumarsiina waa arrin maxaa yeele waddankan fiiri marka civil war laga soo baxo qaybooyin kala oo kala duwana wax lagu sameeyaa markii la kala adkaado dadka gruubka adkaado waxay samayn karaan waxay ku fulin karaan siyaasadooda cid kasta ay rabaan soomaaliya ma la kala adkaanin two thousand fourka ilaa hadda waxaan nahay dad kala qaybsan oo divided society aan nahay siyaasadda inay horeyso waayo si loo wada heshiiyo ta ko number one marka arrintan mushaharka waan kusoo wadaa number two waxa waaye si aan anaga isu wadanimaado dawladnaba u sameyn horta inala ka arka waa dawladii centralka la sameeyey waxaan kusoo heshiinaa dastuurkii iyo new dealkii iyo iyo higsigii labada kun iyo lix iyo toban in waxa ugu horey ugu weyn ay noqotaa waxa la yidhaahdo dawlad sami wanaag ama good governance ay ka mid tahay sida loo maareeyo dhaqaalaha wadankeena dhibaatada weyn na haysata waxa waaye sida loo maareynaha dhaqaalaha ayaa dhibaata naga haysataa maxaa yeele waxa waaye institution kastoo la keenay madaxdeenna waxay ku guulaysan maysa in la arko si daah furan in dhaqaalihii loo maamulo maalin walba reporta lasoo saaraa laku eedeynayo musuq maasuq iyo corruption waxa ugu weyn oo hadda keenayna waxa waaye inaan bixin weyno dhaqaalihii waxa waaye dadkii dibadda dadka aan hadda uu xillig leeyahay ha bixiyaan dhaqaale cabdirashiid ugu leeyahay way ka gabeen hawshooda lacagta texas joogta oo tax payerka canshuurta bixinaysa lacagteeda maxay u bixinaya haddii ogtahay jeeb nin xamar jooga ama nin meel kale jooga inuu jeebkeeda gelayso marka mushaar la-aanta mush- marka mushaar la-aanta jirta waxaad adigu farta ku fiiqaysaa musuq maasuq kusoo wada point ugu waxa waaye maanta dhibaatada security keenta waxa waa musuq maasuqa keena ciyaalkeenii oo frontiga jooga frontiga kasoo baxayaan maxaa yeele mushaarkiiwada la bixin lahayaa because lacagihii baa la lunsanayaa Waa taas inaan fees galayna waayo wax weyn waa runtii waa hagaag wa- wa- wasiirkan siinaya haye cabdirashiid haye waa mahadsantaha cabdicasiis waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo oo aan hoosta ka xariiqo exactly waxa haddaan runta laga sheegin ee macno ma sameynaya waxa kaloo dhan oo lagu warwareegayo soomaaliya wadan burburay buu ahaa new york baa shil lagu qabtay ee, london baa lagu qabtay brussel baa lagu qabtay waxaa lagu qabtay maxaa la yidhaha copenhagen dhammaanna waxaa la- lagu baaqay dhaqaalo fara badan laakiin waxaasoo dhani waxay ahaayeen wax aan waxba ku jirin ten percent five percent soomaaliya kama yimaadaan marar badanna waan sheegay haddii thirty percent oo waxaa kamid a soomaaliya uu iman lahaa oo si dhabaa uu iman lahaa eh, maxaanku yidhaha soomaaliya doorashada ka hirgeli lahayd nidaamkoo dhanna waa istaagi lahaa number one second arrintan aad i weydiisay hadda eh, haddaan usoo noqdo eh, dhaqaalo la-aanta dhaqaalo la-aanta wadanka dhaqaalo la-aani waa ka jirtaa laakiin waxa soo gala ee wadankan soo gala iyo baahida ka jirta ama ama ama waxyaabaha loo baahan yahay in la kobar gareeyo way kala badan yihiin dabcan eh, waxa eh, dawladdu inkamkeeda kasoo baxa dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha kasoo baxa ma dabooli karto baahida taagan ee dalku uu leeyahay hadday tahay gaar ahaan ciidamada iyo shaqaalaha dawladda iyo serviska kale lagaba maarmaankeeda loo baahan yahay caalamkuna waxyaabihii uu ku kabi jiray hadda ee maxaanku yidhahda muddooyinkii ugu dambeeyey intaan ka warhay anigu aan xukuumadda aan maaragtay kusoo biiray waxba dibad ka yimaada ma jiraan waxbaa la xadaa iyo waxbaa la lunsadaa iyo waxani waa basis waa waxa dadka ayagii e- e- e- e- maxay intay ku nabaan bay haddana kaaga hormaraan maxaanku yidhahdaa maahmaahadii ahayd baa taalla meesha ayagoon waxba bixinaynin bay haddana reportis ah ee inay adigu culayska kusii saaraan oo maxaanku yidhahda ninkii tabar yar baa maaragtay e- e- maaragtay la- lasii saaraa ah Waa tahay.
ayay ayay ka shaqaynayaan waa hagaag ee maxaanku idhaahdaa waxyaabihii ee, ee, aan jirin ee lagu baaqay ee dadka soomaaliyeed iyo bulshada ay u wada hanqal taagtay ayaa meesha ka maqan ee roolkii beesha caalamku ay soomaaliya ugu tala gashay waa tahay deeqbixiyayaasha uu ka yimaadaa soomaaliyana ma soo gaadha meel dhexe ayuu ku lumaa meeshaasaa loo baahan yahay in la isweydiiyo Waa oo tahay.
ah soomaalida dad aan ahayn oo soomaalida ka baxsan Aad baad- madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo waxaan eedani waa waxyaabo maxaanku idhaahdaa aan macno lahayn oo baseless ah Waa tahay.
soo ii muuqata aniga waa tahay aa- aad baad umahadsantay cabdirashiid xiddig wasiir waad mahadsantay cabdirashiid khaliif baan doonaya inaan we- cabdirashiid adigu dowladdii horena waad la soo shaqaysay xamarna waad eh, ka shaqaysaa waad ku sugan tahay En, wax badan waad og tahay En, waa run en, dakhliga soomaaliya dowladda soo gala iyo baahidu way kala badan yihiin laakiin had iyo jeer farta waxaa lagu fiiqaa in haddana eh, dakhligaa yare soo gelaya eh, en, ay si weyn u saamaysay musuq maasuq baahsan oo dhinacyo badan ka jira maxaa ka jira arrimahaas midii laga hadlayay oo ahayd in deeqbixiyayaashu ay soomaaliya lacag eh, keenaan bay ahayd Eh, mar waa mid run ah laakiin dhinaca kale ciraaq iyo afghanistan baa si ba-an lacag loo geliyey waana la ogol-ayaan dhaweyd macnaha sidii isal ay ugu ay uga dulbaxday ciidamadii ciraaq oo waxaasoo lacag ah iyo la geliyey billions of dollars maraykanku geliyey marka lacag keligeed horta wax ma xalido number one number two eh, anagu dawladdii anigu aan ka tagsanaa farmaajo eh, lacagta aan soo geli jirtay aad bay u yareen dhowr milyan oo dollar baa dekada muqdishona kasoo geli jirtay askartana mushaarka waa siin jirnay oo runtii xidigana uu ka- uu ka tirsanaa dawladdaas Eh, runtii moral baana jiray oo askarigu markay og yihiin in wasiiradii iyo dawladdii ay dhexda u wada dhuqsan tahay oo tuuta lala qabo oo furinta timirta lagu geynayo iyo biyaha Eh, runtii xataa lacag la-aan bay ku shaqayn jireen markii lacag la-aan xataa ay dhacdo way shaqayn jireen haddana eh, un- runtii in waxbaa la xaday hebel baa waxaday in la yidhaahdo eh, waana suuragal oo africa waxbaa la xadaa Eh, soomaaliyana musuq maasuq waa ka jira madax kaliya maahan shacabkii iyo dadka dhan baaba macnaha eh, hantida dawladda isaga isaga maaragtay isaga isaga isaga maqan oo iska raba laakiin su-aasha waxa weeye xataa haddaan wax la xadin perceptionka ah in tuhumka ah in la qabo oo la la tuhmayo ninkii kursiga fadhiistaba la tuhmayo inuu dee wixii isagu aruursanayo taas baa runtii laftigeeda daawo u baahan oo waatan adduunku markasta ay soomaaliya iyagoo aan dhici karta aan aada usii qudqudin inay ka dhigaan wadanka addu- ama ku tilmaamaan wadanka adduunka ugu musuq maasuq badan waa tahay soomaaliya marka ciladda ugu weyn cabdicasiis oo askarta mashaar la-aanta jirta iyo waxaa jirta ugu weyn waxa weeye oo hadda anigu hadda aanan si gooniya xasan sheekh madaxweynaha aanan farta ugu fiiqahayn iyo cumar cabdirashiid iyo wasiirada jooga iyo kadib aanan farta ku fiiqahayn runtii soomaaliya waxaa ka buuxsamay oo ay la buux dhaaftay siyaasiyiin laakiin soomaaliya waxay u baahantay hogaamiyeyiin dad hogaamiyeyaala oo shacabka ayagoo gaajaysan wadi kara ayagoo askar mushaar qaadan ku shaqayn kara qorbajoogta oo hadda hal bilyan oo daalar soomaaliya soo gelisa oo dadkooda siisa lacag ka aruursan kara sida ay wadamo kale oo sida macnaha eritrea o kale lacag uga helaan oo dadkooda lacag uga helaan in shacabka soomaaliyeed la kiciyo oo oo dhaqaalaha ganacsatada dhaqaalaha laga soo saaro oo dadka inay canshuurta bixiyaan la fahamsiiyo soomaaliya cilada haysata lacag dawladda uga maqan oo ay ajaanib siin weydeen ma ahan lacag dada xadeen oo hal milyan ama laba milyan ama shan milyan oo nin madax xadeyna ma ahan waxa weeye waxaan hanuun weynay inaan dhibaatadeena intaan aragno oo toos ku ifino oo gacmaha isqabsano oo halkaas loo wada jeesto lacagtiina waa haysanaa adduunka xataa waxaa nagu aaminna waa lasinaa laakin sidaa marki loo dhaqmo qolo kasta waxay isleeyihiin hade maxaa lacagtiina si xooslahay maxaa lacagtiina uga khataaranaysaan nimankan saas isku bedan ama aan maaragtay wax laga sheeg sheegaayo marka waxaad waxaan dhihi lahaa marka waxaad leedahay wadankii hogaamintii salka ku haysa arrintu wa- marka waxaad leedahay wadankii siyaasiyiin baa ka buuxa ee ee- ee- ee wuxuu u baahan yahay hogaamiyeyaal wuu la ceerceeraya wuu la ceerceeraya waa tahay professor warsame haye walaal si kooban aniga usoo koobaya cabdirashiid waan ku raacsanahay qodobkiisa koowaad ee ah soomaalun bay wax kasoo bilaabi karaa kow adiga waxaa lagaa rabay inaad dawlad nadiifa samayso soomaaliya waxaa laga rabay inaad dawlad nadiifa samayso oo dadka u muujisa in wixii la- ay ku badbaadayso laakiin adduunka daqbixiyaasha aad iyo aad inay noo gabeen shika ku jira ma jiro qaar waa iska nasiib daro oo masalan iminka oo kale wadamada dayna caawinayay ee wakabi jiray waxaa ugu badnaa ma garanaysaa wadankaas een, turkiga waxaa ugu badnaa wadamadii kale oo carabta masalan ay kamid yihiin een, ciraaq ee in- ee, waxa- ee, waxaan ujeedaa qatar intoodii badneed ama badroolkii ay ku dhisnaayeen baaba da dhulka galo boqoliba konton hoos u dhacay ama sidii een, turkiga oo kaleba qaxootiba iyagii laftigoogii ka batay oo laftigoogiiba ma garanaysaa dhulka galay wadamadii eh, united nationska kuwii lagu haleeyey oo qaybta combact bilkan inta badan koonfurta waxaa lagu haleeyay united nationska waqooyiga waxaa lagu haleeyay ingiriiska iyo norway baa lagu haleeyay kuwaas weli way roon yihiin oo xogaaga waa bixiyaan kuwan weeyaan eh, ma garanaysaa united nationska iyo wadamada carabta kuwii lagu haleeyay Waa ga- kuwa aad dhulka u galay marka walaa horta taa iyada laga mid laakiin walaa midaan ku yarda madaxdeena soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay weli anaan ka arag xoogga inay saaraan waa dadka soomaaliyeed wuu u qalmaa wuuna u baahan yahay dadka iyo dalka in laysku hayo tallaabo kastoo la qaadaya ama ur haddii la samaynayo meel waa inay isha ku haysaa in dadka iyo dalka la isku hayo waa kow ta labaad qofka welbeinkiisa hadduu ka waayo meel wuxuu noloshiisa hadduu meel ka waayo wuu ka cararayaa dabeetana meesha waxaa kugu soo haraya intii jilicsanayd iyo kii qawlisatadaaba kugu soo haraya arrintaasna ha laga fikiro nolosha ha la saaro xooga baan leh waa tahay waad mahadsantahay wasiirkan soo gelinaya cabdirashiid een, xidig wasiiru dowlaha arrimaha gudaha een, wasiir een, toddobaadkii na soo dhaafay eh, toddobaadkii na- na soo dhaafay maalintii jimcihii ama toddobaadkii hore maalintii jimcihii een, ciidamada amisom waxaa soo gaaray dhabarjab eh, weyn oo xeradoodii eh, magaala degmada leego waa tii ururka al-shabaab ay qabsadeen een, halkaasna askar badan oo ilaa lixdan gaaraysaba een, la sheegay in lagu dilay een, Een, eh, wakhtigan aan kula hadlayayna wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose waxaa la sheegaya in ciidamada amisom ay saldhigyo degmooyin gobolkaas ku yaala een, ka soo baxayaan Een, eh, marka eh, dhinaca amisom een, ma dhabarjabkaasi soo gaaray darteed ba eh, ayaa ciidamadan ay soo baxayaan ayay salka ku haysaa een, maxaa isbedelay cabdicaashi waa mahadsan tahay arrinta horta eh, eh, jamcihii dhacday eh, runtii arrin eh, dagaal wuxuu ahaa dhacay oo ka dhacay meesha la yidhaha leego eh, kuna dhacay ciidamo ka tirsan burundi Eh, waxaan og ognahay wadanka burundi waxaa ka dhacay inqilaab military Eh, inqilaabka military marka uu ka dhacay eh, eh, wuxuu saameeyey ciidamada oo dabcan eh, ciidamadu eh, ay qaarna eh, eh, u sacbinayeen eh, inqilaabka qaarna ay kasoo horjeedeen oo aad ka garan karto sida wadamada afrikaanka taas waxay saamaysay ciidankii burundi ee soomaaliya joogay amisomna waxaa la rabay ilidili marka inay tallaabo degdega qaado oo ay arrintaas ku hubinayso eh, maxaanku idhaahdaa eh, degenaanshadeeda iyo ciidanka wada shaqayntiisa iyo unitigii ciidannimo ee jiray inay inay inay eegtaabay ahayd haddaad xasuusataan eh, wadankii la oran jiray sierra leone markii uu iboolahu ka dhacay ciidamadii siralyon ee kismaayo joogay markiiba waa la bedelay sababtoo ah dad faamiiliyadoodii iyo reerahoodii iyo wadankoodii dhibaata ka dhacayso moral ay lahaan karaan oo ay ku joogi karaan oo difaac iyo iyo hawl wadan kale kaga shaqayn karaan waa yarta marka amisom ayaa gabtay kaalinkii ay lahayd ee ahayd inay eegto ciidamada soomaaliya jooga gaar ahaan kuwa burundi oo ay dib u eegto wadashaqayntooda iyo looyalkanimadooda iyo maxaanku ihahdaa moralkooda in kaloo inay eegtaabay ahayd marka waktigan iminka ad ila hadlayso wasiir mar haddii ciidamadii amison ee burundi iyo xeradaa joogay in badan oo kamidana la dilay intii kale waa laga soo kaxeeyey oo way kasoo baxeen guud ahaan mar haddii baad leedahay wadankoodii siyaasada ka taagan iyo rabshadaha ka taagan baa ciidankii moralkoodii ay arrintaasi saameyn ku yeelatay waktigan inteyn leeg ayaa ciidamada burundi dalka soomaaliya ku jooga muxuuna qorshuu yahay miyaa la saaraya iyaga ma ma dalkoodii bay ku noqonayaan amisom qorshaheeda militariya wax badan anigu kalama socdo dhinaca amnigana ma qaabilsani marka laakiin waxaan ogahay in qorshuhu yahay in ciidamo kale oo ama wadamo kale ama kuwa wadanka jooga laftirkooda ay bedelaan oo kaalimada la buuxiyo iyaga laftirkooda dibahabeyn lagu sameeyo oo la eego dabcan sida ay arrintaasi u saamaysay marka waxaan isleeyahay waa arrin socota shirkayga golaha wasiirada intaan ka warhayo inahaas wax ka badan kama og waa tahay xoos jibriil haye arrintaas aniga saaxiibkii xiddig kuma raacsani analysiska aan hayno ma aha in ciidamada burundi aysan karti aysan haynin ama ay kala jabsan yihiin ciidamada burundi shaqo fiican ay wadankana kasoo qabteen amisona shaqo fiican wadankana kasoo qabteen waa ogtihiin markii xamar aan ka horeyneynay shabaab hal maalina toddobaatan looga dila haddana numberka laga dila waa maqlaysaan marka ma aha inay tahay inay ku kala qaybsan yihiin siyaasadda maaha dhibaatada tahay waxa waaye amison waa la galay amison shaqo fiican ay qabatay ani ma aaminsani horta brofesor xuseen hadaa uu ka hadlaya u n hala keeno ani ma aaminsani u n in la keeno waxaa aaminsanahay yani dhibaatooyinka africa afrikaanka inay halistaan amison shaqo fiican wadankan ka qabatay wadamo badanna waa ka qabatay african union waxa waaye laakiin hawshoodii waa la gabay waxaa lagu gabay dhaqaalaha runtii aan aaminsanahay in la bixiyo waxa waaye dhaqaalihii lagu kabi lahaa ciidamada amison lagu kabi lahaa ma qabaan diyaarada ma qabaan helicobtera ma qabaan meelaha ay kala joogaan waa kala fog yihiin isuma tegi karaan dhaawacooda ma qaadan karaan yani factiska yaalay analysiska ugu dambeeya oo lasoo saaro oo aan hayno hawaaya yani waa la gabay dadkaas runtiina waa aadaan uga xumaan saaxiibka xidig inuu inuu inuu inuu ku tilmaamo inay ku qaybsan yihiin siyaasada ka taagan burundi maku ma ma aha taas tan taagan waxa waaya dhibaato weyn ayaga hayso dhibaatada haysan waxa waa dhibaato dhaqaala ah waa dhaqaalahan waxa waa waa in loo keenaa in hub la siiya everything waxa keliya ana aaminsanahay inna lagu contribute galay taas waa runti intaan ka keenin yani in dhaqaala dowladda lagu yimaado waa rabnaa dowladeena treasurygeeda in lacag la siiya waa rabnaa laakiin dowladeena treasurygeeda waxaa la gelinaya lacag aan rabnaa markaan ognahay lacagtaas sida loo isticmaalayo aan laakiin jab la gashanayn laakiin ciidamadan waa la gabay orda cabdicasiisow orda cabdicasiisow waxaad moodaa xoorshiin oo xagga lacagta aada ugu qabtay oo xagga lacagta iyo dhaqaalaha oo aada uga hadlayo laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheegay aniga amisom aan waxba kuma sheegin
aan kala helno warka kala hel ciyaalka jidka taagan ciyaalka jidka taagan oo na ilaalinaayo ayaana lacag la siinin say u leedahay importanti maaha siyaasadaha in meelo kale loo diverti kareeyo oo wax kale lagu lagu lagu adeeyo maaha laakiin anigu waxaan ka hadlayaa ciidanka burundi waxaa ku dhacay waxaa saameeyey waxa ka dhacay dalkooda definitely taa wax la inkiri kara ma aha laakiin amisom inay shaqo fiican qabatay shaqo fiican ayaan oo hayin jireen its fine markaa uu sheegaya dagaalku ka dhacay halkan ee maaragtay dhibka badani ku dhacay waa run laakiin still moral bay hayeen oo wadankooda stable bu ahaa laakiin waad ogtahay mar haddaan wadanka aad ka timid aanu deganayn saamayn bay kugu yeelanaysaa dhaqaala hadda ay soomaali ka rabeen oo ay ka qaadan jireenna ma jirin kii caalam siin jirayna dabcan xoosna kama warqaba anna kama warqabe waa la siin jiray haddana waa la siiyaa marka idonting inay dhaqaalo tahay waxa saameeyey waa tahay cabdirashiid khaliif baan soo gelin cabdirashiid waad maqlaysaa labada dhinacba arrintan amison ururkii al-shabaab xeradaas laga weeraray waxa ay saraakiisha dowladdu sheegayaan ilaa dhowr boqol oo maleeshiyada shabaaba inay weerareen xeradaasi oo waxaad moodaa shabaab in dagaalka ay dhinacooda ka go-an tahay laakiin waxaad moodaa dhinacii kale in ay jirto habacsanaan haye dhinacaada maxaa kuu muuqda
xagga amniga amisom arrin xadidan bay horta soomaaliya ka qaban kartaa ama ka qabatay ama ka qaban kartaa oo dawladda inay xoogaa meel ku neefsato ay siiso kadibna dawladda ciidamo soomaaliyeed oo awood leh la dhiso amisom hadda sida u qorshaysnaa waxaa weeye labada kun iyo labaatanka inay dalka isaga baxaan ama labada kun iyo lix iyo tobanka ay gadaal u degaan oo xeryaha galaan ciidamada soomaaliyeedna ay maaragtay safka hore ku wareejiyaan oo sida meelaha kaleba maraykanka iyo ciraaq iyo ka sameeyaan sida guud ahaan haddii amniga hadda la fiiriyo dhinacan ay amisom joogaan ilaa kismaayo ilaa galguduud baandhaho runtii magaalooyin bay isku joog joogaan shabaabka culays badan bay saareen magaalooyinka waaweynaa baa laga saar saaray laakiin guud ahaan shabaabku dagaaladaas hadda xoogan oo ay xaruntaas kusoo qaadeen maanloodna kismaayo ku qaadeen iyo midkan kale ku dhifaa ka dhaqaayo magaaladii ay damcaanba ama cadaadoo hadda shir ka socday dhe ama muqdishoba dheh ama meelo kaleba dheh ay ay ka howlgallo iyo macnaha qarabulaad ay ka sameeyaan ha noqotay horta shabaabku macnaha waa dhaawacmeen laakiin hadda dad oo macnaha laga raayay oo la baabi'iyey maahan iyagu siyaasadooda say ku shaqeeyaanna hadda dhul inay xukumaan iyo inay magaalooyin ka taliyaan oo canshuur ka qaad qaataan waxaa uga muhiimsan inay laf dhun gashay ku noqdaan amison iyo dawladda amison nin madaxdooda ka tirsan mar aan ka qayb galay shir nairobi ka dhacay wuxuu yidhi waan aada ula yaabay oo macnaha waana ka yaabay runtii subax baa ugu dhiisaday sanad ka hor bay haddaan ka baxan uu yidhi muqdisho afar labaatan saac baa shabaabka ku qabsanayaan buu yidhi sanad mise laba sano ka hor bay ahayd waan la yaabay runtii dhiiranaanta markaas ugu dhiirday waan la yaabay aniga markaas runba ilama ahayn aan horta realityga iyo xaqiiqada aan usoo daadegno ami amison amnigeena intay sugto oo dalkan shabaab ka sifayso maxamed dr xuseen warsan toban sana uu ka hadlayay xabadda u dambeysa sharqanteed in la maqli doono toban sana uu ka hadlayay ama ciidamo soomaaliyeed ay amniga sugtaan ma awoodnaa ma laga fakeriyo horta shabaabkan in laba lalaba hadlo oo dadki ag xagta jiray haddii qaarna ayagu ay dileen qaarna ay maraykanku dileen kuwan hadda meesha horta in lala hadlo oo waxay rabaa la weydiiyey ma lala hadlay hogaamiyeyaal soomaaliyeed oo moral authoritygaas ama culeyskaas leh oo nimankan warwaalidan naga daayay oo dalkan soo fadhiista miiska in la yidhaahdo ma laga fakeray waxyaabo badan ba horta soomaalida waxay u baahantay inay inay iska aan iska dayno macnaha hadalkaan iska jaantaa rogantaa oo iskal wixii raba uga hadlayo waa in xaqiiqa amison amni nooma sodeyso ilaa xad bay dawladda caawin kartaa tabarteenuna ma badna marka miiska waa in waxyaaba badan mar walba lasoo saara waxaan lagu soo saari karaa hufnaan iyo dad kor loo fiirinayo oo laga haybeysanayo oo loo arko akhyaar loo arko in markaas in la noqdaa loo baahanya dad noocaasna ay miiska soo fadhiisaan soona waxaan siyaasadana soo galaan marka anigu amniga dhinacaasaan ka fiirinaha oo yara balaarin midaan xoriyooyinkan hadda lakala qabsanayo waa tahay waad mahadsantahay cabdirashiid khaliif su-aasha barnaamijka igu dambeysaan doonaya inaan gudagalo professor waxaana ku bilaabaya xuseen warsame professor magaalada cadaada gobolka galguduud waxaa beriyo sabtiyo haddii ebaidmo la filaya in lagu doorto madaxweynaha maamulka cusub halkaasi laga yegleelaya galmudug musharaxiin dhowraana jooga oo ka qeybgelaya doorashadaasi dhismaha maamulkaasna waxaad moodaa gobolkaas iyo guud ahaan dowladda dhexdeeda iyo maamuladii kaleba inuu buuq badan ka dhex dhaliyey maxaa laga filan karaa britole magaalada cadaado professor xuseen warsame si kooban
walaalde horta berri haddii la idhahdo kale waxay soo dooran doonaan madaxweyne iyo iyo madaxweyne ku-xigeenee holaha soo dooran doonaan waxa kasoo bixi doona dowladda kasoo bixi doonta waana loo baahan yahay in magaranaysaa la sameeyo dawlada u dhow ma garanaysaa dadka u dhow in la sameeyo hase ahaatee dee mashaakil bay dabada ku wataan oo waa la ogyahay oo kow dictoorkeena si fiican ulama socono anagu aniga xoos dadka dictoorka ansixiyey baan ahayn laba laba gobol iyo wax ka badan baan berigiyaa meesha ku qorayd oo la ansixiyey in lagu socdona weeyaan taasina iminka arrintani ma garanaysaa xelsalkeeda ma saara hase ahaatee haddana isa sheeg sheegashada iyo xuduudaha la sheeg sheeganayo ee masalan laleeyahay ilaa garow nugaal baa noo ah waxaasoo dhan dad awalba waa la oran jiray oo masalan de iminka puntland oo kale iyo somaliland mid walba sanaag iyo sool buu sheegtaa ayuu sheegtaa marka sheeg sheegashada ayaa la ogaya haddana in la dejiyo oo ma garanaysa aanay sii abuurin xasaasiyad kale ayaa muhiima laakiin in urur la sameeyo meesha dadka u adeega waa muhiim laakiin xasaasiyadaa daba socda in lala sugo marka la sameeyo xuduud ururka xuduudada guddiga xuduudada marka la sameeyo Waa tahay.
in lala sugo weeyaan oo haddii la haydhado arrintaa kala saara inta ka horeysana xasaasiyadda iyo yowyootanka un ha la yareeyo waa hagaag Een, waxaan soo gelinayaa een, xoos jibriil cabdiraxmaan xoos jibriil oo nairobi jooga cabdiraxmaan raxmaan, waxaan doonaya inaan ku weydiiyo een, dee dad- wasiirkii hore dastuurkaa tahay waana eh, arrimahan federaalkii iyo qaabka loo dhisay iyo waxaas oo dhan dadkii soo yegleelaad ku jirtay Een, arrintan xasaasiyad weyn bay dhinaca een, puntland ka abuurtay oo een, heer aad mar- arkaysaba in eh, madaxweyne gaas hadaladii uu ku hadlayay maalin dhoweyd iyo sida reer puntland ay arrintan ay aadka uga soo horjeedaan maxay kula tahay arrintan maxay salka ku haysaa arrintan waxay sal ku haysaa horta waxa waaye cabdirashiid khaliifna hadaaid hadal uu sheegay oo ah waxaan u baahannahay leadership ama hogaameyayaal aragti dheer laan u baahannahay mana hayna hadda ama ha noqdaan kuwa riijanada joogaan ama madaxda centralka ha noqdaan ma hayno dad aragti dheer leh oo ka fekero soomaalinimo weyn ka fekero ma hayno nin walbaba wuxuu ku mashquulsan yahay meelaan micno lahayn oo yaryar waxa waaye professor xuseen warsan hadalku ilahay aan ku raacsana oo ahaa dastuurka markaan ka shaqaynaynay isagana wuxuu ahaa national constituent assembly ama ama guddiga ansixinaya dastuurka ninkii keynote speaker ka ah oo ka hadlu ahaa xuseen waa nala joog waa nagala shaqeeya Eh, waxaan kusoo kusoo kusoo heshiinay laba gobol iyo wixii ka badan hadaaita waxaa idinku eelaya oo oo oo oo arrin kale ahayd ninka la yidhahda nicholas kay ayaa more mukhlis ka ah arrimaha soomaaliya oo dhan madaxweynaheena nicholas kay shirkiisii ay ku qabtay bisha sagaalkeeda new New york ku qabtay wuxuu leeyahay soomaaliya ilaa two thousand sixteen saddex waxaa noo yaalaan federationkii iyo federaalkii la samayn lahaa dib aan udhignay two thousand sixteen wixii ka dambeeya la gelayaa waxyaalaha hadda aan samaynayno waa dawlad goboleedyo kumeel gaar ah waaye marka dawladda galmudug lagu sameeyey waa dawlad kumeel gaar ah waaye sida kuwa kabo dhinac hadda lasoo sameeya labada kun iyo lix iyo tobanka wixii ka dambeeya ayaa waxaa la geli doonaa yacni wada heshiisyo oo constitutional ah oo dastuuri ah oo looga wada hadlo war habkee loo wada galaa siduu professorka yirina eh, xuseen yirina waxa waaye guddiga xuduudaha inuu noqdo guddigii waxaan ka talin lahaa bay noqon doontaa Waa tahay. Waa.
laakiin waxaa ceeb ah madaxweyne xasan sheekh iyo cabdiweli gaas inay inta meel fadhiistaan ay seexaan soomaali meel degan inta soo baxdo shir ma ka qayb geli karto soomaali degan noorta mudug ma ka qayb geli karto ceebay ahayd iyadoo la ogyahay hadda inaan federation la samaynayna yacni waa waa wax dastuurka kasoo horjeedo waa wax aan lahayn dareen sare aanan lahayn dareen soomaalida aanan lahayn that's why na u baahanahay in leadership cusub in la keeno soomaaliya waad mahadsantahay.
dadkan hadda meesha jooga dhan waa kalgaroodhan waad mahadsantahay wasiirkaan soo gelinaya Een, wasiir xidig wasaaraddii arrimaha gudaha ee arrintan qaabilsanayd maamul sameyntana qaybaad ka tahay Een, arrintan gobolada dhexe iyo galmudugna waad ogtahay xasaasiyadda abuurtay kasakow maaha xitaa dhinacaas puntland waxaa jira in xitaa dhuusamareeb oo oo ururka ahlusunna ciidamo ay leeyihiin ay qabsadeen inay dhinacoodii een, shir ka sameeyeen oo xitaa ay doorasho ka sameeyeen oo ka dhana maaragtay waxaan cadaado ka socda waxa ay dadka qaarkood leeyihiin een, arrintan dowladdu lug bay ku leedahay oo waxaan oo dhan inay xasaasiyadduna abuuranto qayb bay dowladdu ka tahay waa mahadsantahay arrintan gobolada dhexe gaar ahaan dhuusa mareeb iyo iyo iyo goboladan eh, central soomaaliya eh, waxaa ka socda Eh, arrintan dhuusa mareeb markaan soo qaato waad ogtihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhiga intaba waa la isaga daba noqnoqday Eh, waana lagu jiraa in xal laga gaaro Eh, actually eh, mar kasta oo maamul la dhisayo ama maamul la dhisayo meesha laga dhisayana way dhacdaa arrimahan ama conflictiga ah ama kala aragti duwanaanta Eh, waana lagu jiraa hawshaas waxaan isleenahay way xalismaysaa haddii aan la yidhaahdo gobolada dhexe in maamul ka soo baxana eh, aada bay muhiim u tahay Eh, dhinaca eh, puntland marka la eegana eh, run ahaantii maamulka puntland oo ka horeeyey dowladan dhexe xataa dhismihiisa iyo istaagiisana marna dowlada federaalka ay qayb kama noqonin shaqeynna kama noqon karto eh, barnaamij wax loogu dhimahayo Waa tahay.
waxaana lagama maarmaana in eh, maamuladu kuwii jirayna lasii kobciyo kuwo kalena ay dhismaan waxyaabaha dastuurka lagu qoraaye ee maxaan ku idhaha meelhiblaan ilmahay iyo meelhiblaan ku egnaayo oo iyaga laftirkooda ay ku eedeynayaan puntland inay eh, midowoodan ugu qoran tahay waxaasi waa wax bar dambe laga wada hadli doono laakiin eh, ba- arrinta eh, rasmigeeda waxay tahay barnaamijka ku aadan puntland waxa weeye wax wax u dhimaya iyo wax maaragtay taragelinoo lagu sameynaya ma jiraan sidaas oo kale maamulkan ee gobolada dhexena inuu istaado waa u baahan yahay waxyaabaha technicalitiga ee khaldan iyo sida wax u dhiman yihiinna dabcan de waa waa waxyaabo u baahan si siyaasadeed iyo si diblomaasiyeed iyo si kalaba in loo xaliyo si siyaasadeed marka waxay la tahay inaan dhibaata ka imanin wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare iyo xukuumadda guud ahaanna waa ka wada socdaan waana la hagaajinaya waxaas oo dhan iyadoon cidda wax loo dhigayn waa tahay waxaan doonaya xalka barnaamijka hadalka u dambeeya aan ku bilaabo cabdirashiid khalil xalka maxaad u aragtaa si kooban cabdirashiid
taas aniga xalka waxaan u arkaa adduunka marka federaal laga hadlayo waana soo koobaya habab kala duwan baa federaalka ku yimaadaa oo maraykanka afirikad iyo canada anagu aan joogno gobolla isku yimid oo wax isku dardarsaday oo dawlad dhexe oo habaysan iyo wax kala qaybsaday sida nigeria s u kala yaacin baa la yidhi federaal aan noqono oo maadaama luqada iyo wax kala leenahay kala duwan aan federaal noqono in laisku hay si waxa laisugu hayaa federaal loo noqday etoobiya intay nimankan tigraga guulaysteen bay dalkii federaal ooyana qabiil iyo ku dhisan kusoo rogeen teenu hadda soomaaliya ka socota taas maahan waa jaantaha rogan ama ku qabso ku qadimaysid hal boqolaa meel isaga habsanaysa xasan sheekh isagoo qaylinaya kismaayo laga dul dhisay shariif xasan iyo raggankiiba meelahan iyagoo qaylinaya lixdii gobol riya riyaa lagu sheegay inay riyoonayaan hadda gobolada dhexe waa ujeeda iyagoo cadaada la fadhiya hadda mid kale waxaa laga sameynaya sheekooyin kale laga wadaa maxaa dhaca dhuusamareeb xagga puntland baa markii wax yar ay shakiyada waa baxaynaa somaliland baan ku xignaa ama afka ku ballaarinaysa ama ama arrintaasaa muujinaysa soomaaliya waxay u baahan tahay dad hogaamiyayaala inay bahashaan gacanta la soo galaan siyaasiyiintan isdaba yaacaysa oo cariiqsiga ku socota oo aan shacabka u naxayn laga yareeyo marwalbana tooshka lagu ifiyo si dhibkaas oo macnaha nin aan la dooran oo dalkaan uba hadli karin ama kismaayo u hadli karin ama puntland u hadli karin shacabka puntland nin aan dooran baa puntland waa goosanaysaa dhahaya mid aan maxaa la yidhahdaa gobolada dhex xaaladda iska warqabin baa maamulo iska dhisaaya caana isku shubaaya wuxoo dhan dad la doortay ma jirto mid walba labaatan nin soddon nin laba boqol oo qof saddex boqol oo qof baa dooratay dawladaha dariska iyo adduunka iyo nicolaaska iyo waxaasoo durbaan isaga garaacay wixii baa rulida mahodaya soomaalida waa in xaqiiqada mar walba lagu soo celiyaa dadka runta loo sheegaa markaasaa xal la gaari doona dad oo dadkaan u naxayana inay soo usoo ruqaansadaan arrintooda weye taas anigu xalka u arka waa tahay xuseen warsame hadalka dhinaca ugu dambeeya haye maxaad xalka u aragtaa si kooban walaal anigoo soo koobaya erey maanta aan ku dhawaaqayna waxa weeyaan hogaamiye ayaa loo baahaya sida oo cabdirashiid ka dhawaajiyey maanta waa maalintii hogaamiyaha loo baahnaa qof ufuq dheer leh oo meel dheer arkaya meeshaasina waa ina ahaataa walaalayaal dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed way u qalmaan in laska in laysku hayo wax kastoo la sameynayo oo gobolka maamul goboleed kastoo la dhisayo waa in uu isha ku hayaa in dadka laysku hayo waa inayna dadka ugu badan meesha ana waxa wada qaadan waa la hambeeyaa waa lagugu qabs waa lagu lagaa ciideyn marka taasi horta waa ta ugu horey maadaama dal sagaal sugeen kasoo baxan marka labada arrimood waa lagaa ciideyna dadka wax u hambee haddaad u badan tahay hogaamiya ayaa maanta loo baahan yahay dadkuna wuu u qalmaa wax isku haya maanta waa hagaag waad mahadsantahay cabdiraxmaan xoos jibriil haye dhinacaaga hadalka u dambeeya maxaad xalka u aragtaa si kooban aniga asxaabteeda dhan waan ku wada raacsanahay laakiin aniga waxaan aaminsanahay hogaamiye warshad ma laga soo sameeyo hogaamiye waa inuu process ku yimaadaa soomaaliyana kasoo bilaaw waktigii carto ilaa hadda hal qofaa inta amoraati ku noqonaa jeclaanaan dhehayna hebelaa madaxnoo noqonaya taasna ma soconayso soomaaliya waa inay la timaadaa hadda processkan horta la sameynayo oo state formationka ah horta hala ogaado inuu yahay in waddan tusbax go-ay laisku soo celinayo inuu yahay markii la sideedda regional loo sameeyey oo dawladdii isticmaarka ay nasiiso xornimada sideedda regional meel looga meel looga dooday ma arkin weligan hadda waxaan ka doodoonahay toddoba sideed region inaan samaysano wax healthy ah wax xun ma aha laakiin waxaan leeyahay hogaamiya meeshu ka imaan doona waxaa waaye xisbi inaan samaysano waa haddaana xisbi la samaysan oo hogaamiye la doortay oo legitimate ah oo xalaala uusan imaanin hogaamiye mataqaanaa lagu riyoodo la yidhahdo hebelaa fiican maanta ama ama nin qabiil hebelaa fiican been lagu gaari maayo laakiin waxaan qabaa arrintan oo goboladana emotional yaan laga noqonin balolig hala dejiya aaminsan aniga waa tahay waad mahadsantahay inaan soo baxaan waad waa tahay waad mahadsantahay barnaamijka hadalka u dambeya waxaan siinaya wasiirka cabdirashiid xidig cabdirashiid haye si kooban maxaa adiga xal kuula muuqda
cabdicasiis ow aniga xalku wuxuu ila muuqdaa dadka soomaaliyeed ayagoo ha isku tashadaan ay iska daayaan beel caalam iyo new deal iyo nicholas k iyo maxaanku idhaahdaa amisom iyo waxyaabahaas intay iska daayaan waxay isku tashadaan ciidankooda hadalkii hadayda lahaa ciidanka hadii amisom ay ka baxdo twenty four hour joogayaan aniga waxaan qabaa waxba kama jiraan ciidamada soomaaliyeed waxay leeyihiin capacity ay ku joogi karaan kuna hanan karaan dhulka hadii la siiyo tasjiilaadka ay u baahan yihiin marka soomaaliya ha isku tashato dadka soomaaliyeedna dhammaantii siyaasada yuu ka wada ku wada mashquulinaya waxyaabo kale ha lagu kala mashquulo oo baltiinka yar ee siyaasada hagaya ha loo daayo number one second baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xukuumadda iyo inta ka shaqeynaysa qaybaha kala duwan ee dawladdu ha isku duubmaan barnaamij cad oo soomaaliya marba yaan loo soo yeedhinin new deal iyo transition iyo maxaanku idhaahdaa road map iyo maxaanku idhaahdaa waxyaabo lamida yaan loo soo yeedhinin iyagu inka fadhiistaan hadda waxaa la marayaa laba kun iyo shan iyo toban bishii lixaad labada bilood saddex bilood ee soo socota inta fadhiista baarlamaanka iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka intaa inta wada fadhiisato aqoon-yahanada soomaaliyeed qaar kamidana ka qaybgeliyaan ha soo saaraan barnaamijka dalka uu laba kun iyo lix iyo toban meesha u aadayo hadduu doorasho aadayo iyo haddaanu aadaynin iyo doorashadu aadaya noocay noqonaysa waxa innagaa iskale mana loo baahna maalin walba inaan meelaan jirin intaan ku kufna haddana aan dhahna waan kacaynaa sanadka dambaan geedkaa ka boodaynaa geedka hosiisa lagu dhaco ma shaqaynayso marka aniga waxaan isleeyahay isku tashi soomaaliyeed iyo go-aan qaadashaa loo baahan yahay waa mahadsantahay afartiinuba aad baad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka waa mudan tahay walaal
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oon toddobaadkanna ku eegaynay marxaladda siyaasadeed ee soomaaliya haatan ay marayso barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimaha soomaaliya haatan ka taagan falanqaynayey wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdirashiid xidig oo ku sugan magaalada muqdisho cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo isaguna ku sugan magaalada nairobi cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo isaguna ku sugan magaalada toronto iyo rofesor xuseen warsame oo isaguna ku sugan magaalada calgary ee dalka canada intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo